dalka kenya oo ay weli ku sii badanayaan afduubka loo geysanayo dadka ku nool halkaas ka oo muddooyinkii lasoo dhaafay baxargaha goostay ayaa dhanka kale ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka kenya waxa ay ku hanjabeen inay dhigi doonaan dibadbaxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan afduubka ku sii xoogaysanaya dalkaas urur ay ku midaysan yihiin jaamacadaha ayaa war uu soo saaray waxa eedayn loogu jeediyey dowladda kenya taas oo ay sheegeen inay ku fashilantay wax kaqabashada afduubka ka socda waddankaasi tedi omin osano oo ah hogaamiyaha ururka ardayda jaamacadaha ayaa ku dhawaaqay in mudaaharaadyada ay bilaaban doonaan shan iyo tobanka bishan janaayo marka dib loo furo jaamacadaha ururka ayaa sidoo kale fariin uu u diray dhammaan ardayda wax ka barata jaamacadaha kenya ku sheegay inay isugu soo baxaan fagaarayaasha hakadna geliyaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi si ay tabashadooda halkaas ugu gudbiyaan cidda ay khusayso kenya ayaa dalalka kale ee ku yaala qaaradan tan ee afrika waxay uga duwan tahay mudaharaadyo soo lalaabtay iyadoo waayadii ugu dambaysay ay dalkani ka dhacayeen isku soo baxyo kala duwan oo ay bulshadu uga soo horjeedaan maamulka ka arrimiya gobolka kuwa oo qaarkood sababay dhimasho iyo dhaawac